mid ka mid a weerara ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay fuliyeen wuxuu xalay ka dhacay owdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan faahfaahin dheeriya kama aynaan helin waxaa khasaare ee weerarkan ka dhashay waxaase xusid mudan in weeraro hore oo owdhegle lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka qaar looga dilay qaarna looga dhaawacay geesi kale dhanka magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada si gaar weerarku waxa uga dhacay halka loo yaqaano warsameyn dhool waxaana meesha ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah in muddo ah ayuu halkaa dagaalku ka soconayay dadka deegaanka ayaa waxa ay ka war heleen diryaanka oo hubka la isweydaarsanayo oo ka yeerayo fariisinka ciidamada dowladda federaalka ah dhanka gobolka jubbada hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaal kula werwereen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxuu ku dhaawacmay dagaalka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay qaadeen askarigaas waxaa magaciisa laynoo ku sheegay faarax wararku waxa ay sheegayaan in sidoo kale waxyeelo xoogan la gaarsiiyey gaari booyada oo ciidamadu ay isticmaalayeen waa kuwa jubbaland booyadda ayaa waxa ay til gudaha saldhigga weerarka lagu qaaday dhanka kale shalay barqadi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen goob isbaara oo ciidamada jubbaland ay ku sugnaayeen kuna taale ilinka hore ee deegaanka kulbiyo ciidamadii maamulka jubbaland ee isbaaradu u tiil ayaa cagaha wax ka dayay markii xaajadu ay ku adkaatay marar badan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weereen ciidamo isbaaraley ah oo bulshada dhibaatayn ku hayay kuwaas oo ay qaar dileen qaarna dhaawaceen waxaase jira kuwa sidan oo kale ka badbaaday oo lafahooda la baxsaday